أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda silbiyadda maraykanka ayaa qarka u saaran inay xiriirka u jirto kooxda ridada soomaaliya una wareegto dhanka maamul goboleedka ashaala dirirka somalilan howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa ku burburtay badda cas madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inuu ka badbaaday ku dhowaad toban jeer weeraro iskuday dil ah oo ay mujaahidiintu ku beegsadeen dowladda silibiyadda kenya ayaa qaratay in khasaar ka dhashay weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta kulan wadatishi ah oo looga hadlayey sare u qaadidda nadaafadda ayaa ka dhacay degmada bulufulay ee wilaayada islaamiga baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijriguna ay tahay labada dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roonaayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa qarka u saaran inay xiriirka u jarto kooxda riddada soomaaliya una wareegto dhanka maamul goboleedka ashaara dirirka somalilan haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu soo waramayaa inay haatan ku howlan tahay qorshe dib u gurasho ah oo gebi ahaanba ay meesha kaga saarayso taakuladii dhaqaale iyo militari ee ay siin jirtay maamulka riddada ah ee villa soomaaliya qoraa u dhashay faransiiska kana faallooda isbedelada dunida ayaa sheegay in washington ay haatan u muuqato mid dib uga goranaysa xiriirkii ay la lahayd kooxda riddada soomaaliya kuna bedelinaysa xiriir toos ah oo ay la yeelato maamulka dabadhilifka ah ee somalilan qoraagu waxa uu sheegay in washington ay u aragto somalilan beddel ay ku kalsoonaan karto oo leh xasilooni siyaasadeed iyo nidaam dimuqraadi ah oo shaqaynaya marka la barbar dhigo xasilooni darada amni iyo siyaasadeed ee hareeyay kooxda villa soomaaliya warbixinta ayaa hoosta ka xariiqday in magaalada berbere laga yaabo inay noqoto saldhig istaraatiiji ah oo maraykanku uga faa'iidaysan karo howlgalkiisa militari ee uu ka wado bariga afrika ilaa inta laga gaarayo gobolka indo basifig oo isku xira amerika aasiya iyo afrika ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa si rasmi ah u sheegay in siyaasadda maraykanka ee somalilan ay dib u eegis ku socoto taas oo muujinaysa in laga leexan karo aragtidii hore sida uu sheegay qoraagu ugu dambeyntii qoraaga warbixintan ayaa sheegay in washington ay doonayso inay dib u saxdo habdhaqankeeda gobolka iyadoo ilaalinaysa danaheeda istaraatiijiyadeed iyo militari mahadsanid caliyare howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka baraag sheekh cabdulaahi ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galguduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya weerarkaasi waxaa lagu dilay al askariyo murtad ah halka mid kalena lagu dhaawacay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa ku burburtay badda cas sida uu ku waramayo marwaan maxmed shilay ku burburtay mid ka mid ah diyaaradaha dagaal ee ugu horumarsan ee uu maraykanku leeyahay oo ka dhacay badda casa xilli dagaalka u dhexeeya dowladda maraykanka iyo maleeshiyaadka xuusiyiinta uu sii xoogeysanayo diyaarta shirka gashe ayaa ahaa nooca loo yaqaano f a toban sideed e super honeta waxayna xilligaasi dul taagneyd markabka diyaaradaha ximbaara u s s harry s truman xilli uu markabka ku sugnaa badda casa sida lagu sheegay war rasmi ah oo ka soo baxay taliska ciidanka badda maraykanka diyaaradda ayaa hoos ugu dhacday badda xilli lagu jiidayo gudaha hangarka markabka taliska dhexe ee ciidanka washington ayaa sheegay in hal askari uu ku dhaawacmay iyadoo khasaaraha rasmiga ah aan weli la ogeyna dhacdadan ayaa dhacday iyadoo kooxda waqooyiga yeman maamusha ee xuutiyiinta ay isla maalintaa sheegteen inay gantaalo ku rideen markab maraykanku leeyahay oo ku sugan badda casa inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin in weeraradaas ay xiriir la leeyihiin khasaaraha dhacay waa dhacdadii saddexaad ee muddo lix bilood gudahood ah lala xiriiriyo markabka u s s truman bishii diseembar labada kun afar iyo labaatan diyaarad kale oo ah f a toban iyo sideed f super honeta oo laga lahaa truman ayaa maraykanku sheegay in si khaldan loogu garaacay gantaalla ka soo baxay markabka u s s gatsburg intii lagu jiray howlgal tababara dhacdadaas ayaa maraykanka ku tilmaamay gantaalo saaxiibtinimo oo si khalad ah loo riday warbixin lagu daabacay warbaahinta associate press oo laga leeyahay dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in shilalkaa soo noqnoqday ay saameeyeen moraalka iyo amniga cutubiyada ku sugan badda casa inkastoo afyaheen u hadlay ciidanka badda maraykanka uu u xaqiijiyay associate press in markabka u s s truman iyo diyaaradaha saarna ay weli yihiin kuwa si buuxda u shaqaynaya ayna sii wadi doonaan howlgalladooda gobolka bariga dhexe dhacdadan laga soo sheegay markabka u s s harry s truman oo ku sugan badda casa ayaa waxay ku soo beegantay xilli kor u kacayaan weerarada kooxda xuutiyiinta ku hayaan maraakiibta iyo diyaaradaha maraykanka ee gobolka mahadsanid marwaan madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay inuu ku dhowaado toban jeer ka badbaaday weeraro iskuday dil ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka cabdiqani maxamed markii ugu horreysay ayuu xasan garguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey qaabkii u dhacay weerarkii nafta lagu dhaafin rabay ee bishii maarso ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada magaalada muqdisho isagoo caddaymo siinaya wargeyska sharqal awsat ee kasoo baxa waddanka ingiriiska ayuu madaxweynaha kooxda ridada qiray inuu ka badbaaday weeraro dhowr ah oo ay ku dili rabeen mujaahidiinta al-shabaab isagoona walaac ka muujiyey awoodda si bulaalis ah ee mujaahidiinta soomaaliya xasan garguurte ayaa ugu horeyn sheegay in tiro lix jeer ah uu si dirq ah uga fakaday weeraro qorshaysan oo uga yimid shabaabulmujaahidiin wuxuuna carabaabay in weerarkii ugu dambeeyey ee isaga nafta lagu dhaafin rabay uu dhacay siddeed iyo tobankii bishii maarso ee lasoo dhaafay xilli uu ka ambabaxay villa soomaaliya kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha muqdisho tan iyo markii madaxweynaha soomaaliya lay doortay sannadii labada kun laba iyo tobankii waxaan al-shabaab kala kulmay ilaa siddeed weerar oo ay igu dili rabeen waxaana ugu dambeeyey weerarkii dhacay siddeed iyo tobankii maarso labada kun shan iyo labaatankii kaasi oo ay igu beegsadeen aniga oo kusii jeeda garoonka muqdisho si aan u aado furimaha dagaalka ayuu yidhi xasan garguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey xaaladda amni ee ay xukuumaddiisu waajahayso wuxuuna soo hadal qaaday taqadumka ay mujaahidiintu ka sameynayaan wilaayada shabeellada dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ugu dambeeyey ee lagu beegsaday kolonyadii galbinaysay xasan garguurte weerarkaas oo ka dhacay isgooska ceelgaabta siddeed iyo tobankii bishii ramadaan ee lasoo dhaafay waxaana weerarkaas ku burburay qaar ka mid ah gaadiidkii galbinayey madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya mahadsanid cabdiqani dowladda silbiyadda kenya ayaa qaratay in khasaare ka dhashay weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya walaalka suheyb cabdulaahi ayaa warbixinta warkan haya warbaahinta waddanka kenya ayaa si aadaa u hadal haysa dhacdo weerar ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta kuwaas oo lagu beegsaday dad nasaaro ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya weerarka ayaa lasoo wariyey inuu si gaar ah uga dhacay tuulo lagu magacaabo buur aboor oo dhacda bariga magaalada mandheera waxaana halkaasi lagu dilay ilaa shan xubnood oo gaalo ah ilawareedyo ayaa soo sheegay in ragga weerarka ka dambeeyey ay dadka kala soocayeen wixii gaalo ahna ay toogasho ku dileen ilaa shan xubnood ayaa la xaqiijiyey inay goobta ku halaagsameen halka laba xubnood oo kale ay dhaawacyo soo gaareen muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinaya dadka gaalada kenyaanka ah oo u barooranaya saliibiyiinta la laayay gudoomiyaha dowladda saliibiyadda ah ee kenya ugu magacaaban gobolka mandheera oo warbaahinta kenya la hadlay ayaa sheegay inuu ka xun yahay weerarkaas waxa uuna xusay in howlgalkaasi ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo intaa ku daray in gaalada weerarka lagu dilay ee diyaarada ku daabuli doonaan sidoo kalena ay geen doonaan gobollada ay kasoo jeedaan maxamed aadan khaliif oo ah gudoomiyaha saliibiyiinta kenya ee gobolka mandheera ayaa wejigiisa laga dheehanayay argagaxa uu ka qaaday weerarkaas waxa uuna xusay in howlgallada mujaahidiinta ee ka dhacaya gobolka ay sare usii kaceen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay mahadsanid suheyb wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allah faahfaahinta warkani waxaa haya casaam carafaad abaadir abshir xasan colow maxamed xuseen caymooy cismaan iyo maxamed bashiir cismaan axmed waa saddex askari oo muddo ka tirsanaa murtadiinta waxaana lagu soo kala tababaray dalalka eliteria uganda iyo turkiga waxayna ka howlgalayeen gobolada banaadir shabeellada dhexe iyo mudug askartan oo waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga andalus ayaa xusay dhibaatada xooggana haysata maleeshiyaadka murtadiinta iyagoona baaq toobadkeena u diray madaxeeda abaadir abshir xasan waxaan ka baxay oo ahaay xamar fur waxaan aaday dalka turkiya laga qaaday waxaa kasoo noqday waxaa lasoo qaaday meel layidhaaha oo ahaay aadan yawaal waxaa joogjoogwaa la waday alkoosara la waday waxaa kasoo naqanay dagaala soo noqonay aadan yawaal ayaan ugu aadigay aadan yawaal ayaan waraabta labaatan mil lixdan miya dagaal ka bilowday sidii wadoo ku socota oo labaatan mil lixda dagaala ka bilowda waa kasoo cararo ma wax meel layidhaha baabuur kasoo raaca maxay keentay beledweyneha keentay farayo waa gatay meeshaa ku gat anigu yaqaano meeshay la socdaa ii galay kun iyo laba laba boqol ma iga bixiyo afar boqol ah waa kusiyaa leedhahay kasta deendeen lacag deena khiyaadii inta kale ayaanta guri kiraha iyo lacagta meesha ayaanta joogiyaa cuncuna sidaa kusoo baxay aa sidaa meesha ku imaaday oo ahaa siidow anugu laba urura heno gorgor inaa ka baxo adiga shaqadii shaga laabto oo waxay iska shaqay tobakeeno oo adiga makiin makiinaa wadi jiraan degmada mahaday labada ururo gorgor oo meesha joogto waxaan u baaqayaa inay keenaan toobad keenaan aniga maxamed baakir ismaan waxaan ka raacay oo kow tababarka laga qaaday muqdisho laakiin ani afar tuuran ku dhasho reer gobol ah eritrea lagu soo tababaray waxay ahayd sanadkii labada kun labaatan iyo labada bisha tume koowaad sanadka cusub oo labada kun labaatan iyo saddexda markii eritrea aan tegay ooba noo dhashaba beriyaa ka dhimaya waa dhalrawi labada kun labaatan iyo saddexda bisha tumanaadna waa kii imida sagaal biloodaan soo jiray waa imida intaa lay keenay bil fasaxa lay siiyey ciddaydan soo salaamay waa laabtay hubaana lay siiyey labada kun labaatan iyo afarta sanadkii ahaa dhashay howlgalle ma aadin oo xeraan iska joogi jiray oo xeradahii weyn oo balcasteeda aan joogi jiray howlgal ma aadin sidii idoo loo joogo aa labada kun labaatan iyo afarta bisha shanaad aan shil galay oo yacni yar saaxiibkeehoo meeshayka meeshayga la tirsanaay ee xabadda iga faday waa soo baxay go-aananba ka qaatay sidiidan bugu soo deeba shaqan dambaanana ku naqan wax howlka hay-ada howla oo yacni dagaal anba ani aan weli aan kasoo qayb qaato aan dagaal galna weli maba jirtaba oo howlgal weli maba aadinba oo xeradaas baan joogo maxamed xuseen caymoy waxaan ka raacay qiimaasha goolburt waxaa loo geeyey xamar waa laga qaaday luwanda loo geeyey todoba bilood camal aanaa joogay waa laga keenay xamaraa laga keenay xamaraa shamaala joogay dib waa nagala soo waday naldahaya dhusbura nalgey waa nagalada haddana nal halkaas oo ladahayo camaare iyo bacadinlaha nalgey meeshaan adaga dhowr bilood deganeen kadibna waa soo baxnay waxaan halkaa mismareed mismareed elboortaan deganeen afar bil mea shan bil camal aan joogay kadibna waa kasoo tegay dalaqsa imaada dalaqsa sidaan u joogay haddana waa soo baxay wilaayadaan imaada wilaayaadka islaamiga waxaa si xiriir ah u soo gaaraya askarta taabiinta ee kasoo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid cazaam ugu dambayntii kulan wadatashi ah oo looga hadlayay sare u qaadidda nadaafadda ayaa ka dhacay degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga baay bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan eegaya kulankan oo ujeedkiisu ahaa in looga wada tashado arrimaha la xiriira sare u qaadidda nadaafadda iyo inay bulshada iska kaashato suulinta wasaqda iyo la dagaalankeeda waxa uu saacadihii lasoo dhaafi dhex maray maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo xubno ka tirsan hormuudka bulshada waxaa qabanqaabada kulankan iska lahaa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee baay iyadoona ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada buulafulay culimo nuqabo odayaal ganacsato iyo marti sharaf kale waxaana intii uu socday kulanka la isla rogrogay qodobo kala duwan oo si adaa looga niqaashay waxaana kulanka lagu eeday waxqabadka xafiiska fayadhowrka oo muddo sanad ahba ka furan degmada buulafulay kaas oo qabtay howlo badan oo looga hortagayo nadaafad darada islamarkaana ka shaqeeyay bilicda magaalada iyo qurxinteeda sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah kana qaybgalay kulanka ayaa isdultaa ku sameeyey howlaha faydhowrka ay ka qabteen magaaladana buulafulay maktabka caafimaadka iyo walaayadii guud iyo muxaafadadii iyo dadaalkii ay sameeyeen haddaba natiijadiisu way ka muuqataa magaalada dhexdeeda goobaha dadka ay ku kulmaan guryihii wadooyinka bii-adii si guud xataa cayayaankii dadka dhibay kaneecada ay ka mid tahay wixii oo dhan hoos bay u dhaceen nadaafad badan baa muuqata caafimaad badan baa muuqata cayayaankii oo wax badan laga nabadgelaybaa meesha ka muuqato faa'iido badan baa hadda muuqato haddana tan inay sii dardargeliso oo ay sii horumariso faydhoorka iyo maktabka caafimaadka dadaalka ay wadaan iyo dadweynihii hadday isla qaataan oo isla jaan qaadaan alxamdu lilaahi waxaan rajaynayaa caafimaadka inay aada u horumaro noloshoo dhan ay horumarto marka caqliga fiyow wuxuu ku jiraa jir fiyow buu ku jiraaye dadka marka caafimaadkooda waxbarashadooda noloshooda een, in lagu dadaalo dhankooda odayaasha dhaqanka ayaa si aada u soo dhoweeyey barnaamijkan lagu sarayeelayo la socodka nadaafadda loogana hortegayo nadaafad darida iyo waxyaabaha wax u dhima caafimaadka faa'iidhoorka wax badan faa'iido ayaa la ka hada intii shaqada hadda la bilaabo magaalada markii hore waxaa ahayd yaa iska soco iska ibaawa iska ahayd laakiin hadda ma ay bacdii meel taallayba hataa saasaa u fiiriyaa layahay ama meelaha waxoogaa yar dameerada meelaha ay saamareen nadaafadda hadda meel wanaagsanaa maraarseh nadaafadda eed iyo eed baa horumar xafiiskan majaxi intii walaayada ahaatoy shaksiyaad ahaatoy ummad ahaatoy ganacsada ahaatoy intii fikrad iyo anay talabka jeedi jaakum allahu khayran lan ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar oo ka hadlay kulankan ayaa ka warbixiyey ujeedka kulankan iyo waxa uu uga dhignaa maamulka wilaayada iyo bulshada intaba kulanka wuxuu ku saabsanaa in dadka lagu wacyigeliyo nadaafadda guud eh, maadaama wakhti xilli roobeed ah hadda lagu jiro in dadka markaasi khayrka iyo loo sheego wanaagga eh, ay leedahay nadaafaddii iyo ilaalinteedii caafimaad ahaan bay wanaag u leedahay dhinacyo badan bay wanaag ka leedahay marka kulanka intaasuu darnay inta xafiiska uu furnaa wax badan baa iska bedelay magaalada gudaheedii haddii ay xaafadaha dhanacoodii ay tahay haddii fiyaalaha iyo suuqa iyo uu yahay waxaa isbedelay si guud ahaan baleecda magaalada taasoo sabab u ahayd ma ogtahay qashanka iyo wasakh iyo wixii wadooyinka yaallay haddii mar la guray oo meesha laga qaaday dhulkii la nadiifiyey geedihii iyo wixii meelaha ka soo baxay lala dagaalamay meelihii godgodka ahaa oo biyaha ay fiidhiisan jireen qaybo ka mid ah lala dagaalamay taasi waxay keenaysaa marka baleecdii magaalada inay maxay ahayto ay wanaagsanaato sidoo kaleeto caafimaadka waa qayb ka mid ahoo kanaacada inay yaraato saad dareemaysaanba hadda kanaacada xiliyadan oo kaleeto say ahaan jirtay iyo hadda wax weyn baa isbedelay baaraka allahu fiik sidoo kaleeto dadka in ay dareemaan in ay joogaan deegaan caaf- ee nadaafadiisa iyo horumarkiisa uu fiican yahay ay dareemaan marka faa'iid badana laga dhaxlay maasha allah wilaayada islaamiga ee baay waxay muddooyinkii dambe waday mashaariic dhinacyo kala duwan oo ka mid ah adeegyada bulshada kuwaasoo sare loogu qaadayo wacyigelinta bulshada dhanka kalena lagu tartarsiinayo la shaqaynta kobcinta garaadka iyo la socodka caafimaadka iyaga oo ilaalinaya bay-ada iyo nadaafadda guud mahadsanid abu ayman walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu